asalaamu calaykum وعليكم السلام بشير waan fiicannahay una waxaan joogaa magaalo cad baan taga oo gabadha baan u furaya account haye basra cumar cabdulaahi baa halkaan ka qori lahaa aan qoray basra cumar ismaaciil cum- ismaaciil muuse
haye nambarkayga ii soo yeeri eber sagaal shan iyo toban
haye toddobaatan iyo toddoba
haye soddon iyo sagaal joog joog joog Haye.
namadishakude mana hurdi I- i- ii soo yeeri ii soo yeeri eber Ma- ma- sagaal.
ma far- ma fartuun baad la hadlaysaa haa fartuun maxay leedahay
kugu dhiiba haa igu salaad igu salaad fartuun waa madaxa
bashka Ah, maxaad haysaa fiican xaalad ka waran saaka maan kuu soo diray maad eegto waan kuu soo diray Waa ii soo ninkii dirtay, haa miisankiisii iyo lambarkiisii waan kuu soo diray waan arkay waxaa iisoo dirtay ah asla laakiin waa la habsaamay malaha waxba balaayo ma jirto walaale xolaha Ah, ah, gasho magacina kuu soo diray gabadha basra waxaad ku qortaan
lambarka Eh.
yeelo basra waa eber sagaal shan iyo toban eber sagaal shan iyo toban soddon iyo sagaal soddon iyo Ma- sagaal eber sagaal shan iyo toban ma tiri toddobaatan iyo toddoba eber sagaal shan iyo toban toddobaatan toddoba ka dhig haa soddon iyo sagaal Inta baasha oo wallahi eber sagaal shan iyo toban toddobaatan iyo toddoba toddoba soddon iyo sagaal soddon iyo sagaal eber lix eber lix
waxaan kuri fartunay yaa uno waxaan waadawey tagaadhi sabaa moogtahay haya waxaan kusoo guulaystay shahaadadii transistorka waxa laada alaab dhoofinta ma Haye.
mataqaanaa waxa waxa mataqaanaa
tii een, maxaa la dhaqdaa nasiibkii may gumruk astalalafi baa la gumruk astalalafi baa la idhahdayo haya waa taraani sister waa inaa imika qofka boorama gaariyo u joogaan inaa jigjiga la soo gelin karo sharciga lagu soo gelin lahaa ofis yar baad furanaysaa haya transistor baad noqonaysaa marka fartuun oo importera ka odhanaysaa ni waxaan u baahnay intaasoo gaadhi inaad barbere iga soo dejiso awoodda dulad inaad soo dejisay markaa haa shaambadii waa la siinaya dukumentiga waan soo qaatay oo dhisaan ka soo qaatay haye oo maaragii ay fasaxay oo maalintii adigu ni hadda iyaga waxaan ka heli lahay inaan waxaan doonayay xafiis ka furto Mm.
aan shaambadaha dadka ugu dhufto macal shirkadeena selma group baan wax usoo dejin lahay oo u baahaniya dalkeeda
dee waa sax dee anaa waa- iga iga dhaqaala badnaan lahay dee nin gaari yar baan iska iibsan lahay oo nin madaxaan iska noqon lahaa lacag badan baan heli lahay Ninka shaqaale yaroo hoosaas ana bariiska carruurta manal alxamdulilahi weyaan maogtahay waa run wallahi intaad dhashay Bashir dee xaaji xaaji bashiir baan noqon lahaa marka waa shane xaaji labada bashiir baan bashiraay.
noqon lahaa gaari yar baan heli lahaa ma Bashir baad noqon garanaysaa lahayd walle Ah, maad maad dhammaysay
maan maxaad u bedela tiri u ballaadhiyaa waxaad tiri ku qortaa basra cumar cabdullaahi sug sug sug basra cumar cabdullaahi ismaaciil bay ku qoreen haa anaa ku qoray anigaa qaldamay gabadh kale is ag fadhiyeen unbaan magaceedii iyo aabaheedii kii awgeed ku qoray waan u sheekeynaya iisaasha iyo xafiiska adeegiisaan uga warramaya maogtahay Mhm.
oo adeeg fiicana kasoo qayb galaan ku lahaa marka hawshaasaan rabay fartuunayo
waa laba qof saxdee laba qofna waan ka shaqaalisiin lahaa laba gabadh iyo wiil baan ka shaqaalisiin lahayo company yar baan iska noqon lahaa moogtahay sax weeyaane isku soo Ah.
dhufo xisaabta ya Hada haa xagga naga soo guuri ma liisankii horta waan soo waxaan soo qaatay documentigii haye kolka waxa kale ee dheeraadana waan la tashan xafiiska oo Mhm.
waxaan odhanayaa waxaad ii iibsaan miisaska iyo kuraasta iga caawiya wuxuuna wuxuuna ii iibiya Mhm.
ya marka anna waan idin shaqaynayaa ma khayr bay noqon waa saxa waan kuu bedele huuno Ayuu, Basra, aad- aad- een, maxaa la tiri ka dhig basraayo basra Ca- cabdu cumar cabdullah basra cumar cabdullaahi waan ka Ah.
dhigi haa waad ka dhigtay sana waad mahadsantihiin.
haa haa ayuuna
Kal- kal eeg.